maalinka caalamiga ah ee raadiyaha adduunka ah hay-adda unesco ayaa sanadkii labada kun kooiyo tobankii ansixisay waxaana golaha guud ee qaramada midoobey ayaa sanadkii labada kun labaiyo tobankii iyana ay aqoonsadeen iyadoona saddex iyo tobanka februari maanta oo kale laga xuso dunida oo idil sanad kasta hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan waxbarashada sayniska iyo dhaqanka unesco ayaa u dabaldegta maalinka raadiyaha adduunka iyadoona sidoo kale ay maalinkan u dabaldegaan idaacadaha ururada bulshada ee caalamkaodil inkastoo uu raadiyuhu jiro boqol sano haddana weli waa mid ka mid ah hababka ugu caansan ee lagu gudbiyo wararka laguna dhiirigeliyo bulshada isdhexgalkeeda raadiyu waxa uu badbaadin karaa nolosha dad badan xilliyada ay jiraan musiibooyinka dabiiciga ah iyo weliba kuwa ay biniaadamku sababaan sidoo kalena waxaay suxufiyiintu ay tahay madal ay kusoo gudbiyaan xaqiiqooyinka jira iyo sheekooyinka ay tahay bulshadayna helaan maalinka raadiyaha adduunka waxaa markii ugu horreysay si rasmi ah loo xusay sanadkii labada kun labiyo tobankii haddaba wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska galmudug maxa ay ka qabatay horumarinta raadiyaha maxayse tahay doorkooda iyo qorshayaasha kaga aadan horumarinta warbaahinta gaar ahaana raadiyaasha agaasimaha waaxda warfaafinta ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska galmudug muuse cabdinuur ayaan su-aalahan hordhignay wasaaradda warfaafinta ee galmudug muhiimad ayuu u leeyahay raadiyaha sidaas darteed wasaaradda warfaafinta waxay sameysaa waxay ka shaqeysaa horumarinta raadiyaasha iyo wariyaasha ka shaqeeyaba waxay sameysaa tababaro waxay sameysaa mashaariic waxay sameysaa sanadkii lasoo dhaafay waxay qabatay tababaro aada u badan oo ay ku qabatay caasimada galmudug dhuuso mareeb gaalkacyo cabudwaaq cadaado tababaradaas markii la qabanayay ee wasaaradda warfaafintu ay qabanaysana waxaa kasoo qaybgalay wariyaasha ka shaqeeya idaacadaha taasi waxayna siinaysay muhiimadda ay u leedahay wariyaashaas iyo idaacaduba ay noo leeyihiin marka haddaba waa maxay roolkaasi idaacadda hogayaha ururka suxufiyiinta galmudug maxamuud cismaan ah cabdulle beere waxa ah oo dhankiisa qabaa in ay weli culaysyo badan ku gadaaman yihiin wariyaasha deegaanada galmudug taas oo ku aadan xeerka xorriyadda hadalka waxa uuna ugu baaqay madaxda dowlad goboleedka galmudug in wariyaasha loo fududeeyo xaqa ay u leeyihiin soo gudbinta xaqiiqooyinka deegaanka ka jira
ka jira galmudug iyo markii la fiiriyo sida ay maanta duruufaha kala duwan ee ku xayndaaban ee weliba ay ugu horeyso xorriyatul qowlka ay ugu horeyso runtii wadaniyo waa waa arrin aad iyo aad nasiib daradeeda leh xarumaha hadda jira ama warbaahinada jira ee madaxa bannaan runtii waxa ay dareemaan mararka qaar inaysan xor u ahayn inay wax riyal ah ama wax sax ah oo deegaanka jira inay gudbiyaan taasna waa midaan la qabno guud ahaan dalka waxaa jira cadaadisyo badan waxaa jira wax ku salaysan dana siyaasadeed waxaa jira cadaadis iyo handadaada ay maraan warbaahinta warbaahintuna runtii waxay si toosa kaga aamustaaba xaqiiqa jiro dhaba waxaana keenaya duruufaha ku xayndaaban ee warbaahinta galmudug ku xayndaaban ayaa keenaya marka aniga waxaan qabaa in xoriyatul qowlka markii la yidhaahdo ee warbaahinta maxalliga ah marka la fiiriyo ee runtii wadaniyo inay culaysyo fara badan jiraan
wariyaha cabdisalaan gacma dheere iyo weriye ubax cabdulaahi oo ka mida wariyaasha ka howlgala deegaanada galmudug ayaa dhankooda waxay sheegeen in maalinkan ay muhiimad weyn u leedahay xasuusinta bulshada iyo dowladuba doorka ay wariyaashu gaar ahaan idaacaduhu ku leeyihiin horumarinta bulshada dhanka xorriyadda ee saxaafadda iyo saxafiyiinta ka howlgala galmudug haddaan eegno horta marka koowaad waxay ku xiran tahay sida qofku ereyga xorriyad u fahamsan yahay amaba macnaha ereygaasi uu u sameynayo qofka laakiin xorriyadda caadiga ah ee laisla ogolyahay haddii aan eegno ee ah in wariyuhu uu khiyaar u leeyahay ama u madax bannaan yahay inuu soo tabiyo xogta uu rabo uu soo baaro barnaamijka uu rabo sida sharciga ah laisla ogolyahay xeerarka saxaafadda ogolyihiinna ugu baahiyo xorriyadaas galmudug ay ka jirtaa anigu malihi waa boqolkiiba boqol oo dhaliil waa imaa karaan dad iga aragti duwan waa jiri karaan laakiin xorriyadaas waa ay jirtaa maamulkuna waxa ay u baahan yihiin inay sii kordhiyaan xorriyadaas saxaafadda la siinayo oo aan laga baryeyn ee sharci ah
walaahi hadda aniga galmudug aan ku suganahay marka heerka xorriyadda warbaahinta ee galmudug waxaa saameyn kula dabcan xaaladaha siyaasideed amni iyo dhaqaale ee gobolka inkastoo xorriyadda saxaafadda ee raadiyaha ay haddana maaragtay tahay mid wanaagsan haddana yaraa maaragtay xaaladihii jiray ay la falgelaysaa oo maaragtay walow aysan badnayn haddana waxaa waaye caqabada yaryar oon aada u badnayn baa iska jira dee inta maaragtay dhimana ay laga gudbaa rajeynaynaa oo maaragtay aan caalamka la jaan qaadi doono haddii ilaahay yiraahdo ee guud ahaan dalka iyo galmudugba marka xaaladdu waa mid iska yara wanaagsan oo maaragtay bulshadu la fahamsan yahay in xorriyadda maaragtay saxaafaddu ay aada usoo maaragtay u wanaagsan tahay in laga leexdana warbaahinta oo dabcan wixii aan bulshada maaragtay dhibaata u keenaynin qeyb laga qaato inay maaragtay wanaagsanaatana hadda waa waxa la maaragtay bulshada iyo dan ay ugu jirto iyo dadweynaha soomaaliyeed mas-uuliyiinta laftarkoodaba markii wixii wanaagsan saxaafadda soo gudbinaysa dabcan wixii lagu haystaa inkastoo ay qalad tahay haddana hadda xaaladda galmudug oo maaragtay dhanka warbaahinta aad ay usoo wanaagsananaysaa xaaladeeduna waa mid soo kabanaysa oo soo kabashada soomaaliya ay qayb ka tahay xuska maalinkan ayaa lagu wadaa in lagu qabto magaalooyin badan oo ka mid ah soomaaliya iyadoona sidoo kale ay dabaaldegyadu ka dhacayaan guud ahaan dunida